haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya shirwac
wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogta aba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah markii uu soo dhammaystay uu labistay uu isqallajiyey oo xilligii rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meeluu ka baxa ayuu waayey wuxuuna ogaaday in qofka keliyo meeshaas lagu dhex xiray
waxaad maqli doontaan sababta ugu xanibmay iyo weliba sida uu soo badbaaday oo lama filaan ahayd sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa jacayl aan dhammaan iyo weliba ah codka xasan aadan samatar waxaa kaloo dhegaystayaal aad barnaamijka inta aan ku guda jirno ku maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba abwaad maxamed saalim
kulan oo kale waxay ahayd kulan khayr lahayd markaa waxay ahayd nafta kaabaay kadeed baajaay kaalin buuxshaay barnaamijkuna wacweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogtaa u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaana dadkaasi adeegsanaya waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ah ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan hase yeeshee waxaa dunida ka dhacda in ay taha beddelkeeda xilliyada qaar warbaahinta bulshadu ay qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa ku soo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo fardaamiyey waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday gobolka utah ee dalkan maraykanka waxayna u dhacday nin la yidhaahdo dan hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu usoo jimicsi tegi jiray oo la yidhaahdo twenty four hours marka xaruntaasi lama xiri jirin laakiin isaga ayaa markii dambe wuxuu noqday qof ku xayirma ama lagu dhex xiray waa gartay marka say ku suurto gashay in lagu dhex xayiro amaba uu ku dhex xidhmo ila wayn naqaanaa jiimku dee waktigiisaa la ogyahay saacadaa la furaa saacadaa la xidhaa
jiimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba waxaaba la yidhahdaaba twenty four hours afar iyo labaatanka saacadood waa furan yahay laakiin sidaan la soconno marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid ka mida ma ama si howlo looga qabto marba casualka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa marka habeenkaasi dhiil jiimkii uu ku jira ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka inta u dhexaysa sakda dhexe ilaa iyo afarta aroornimo hiilna isagana wuxuu ku jira qaybta dabaasho oo markii la xiraya isagana kamuusan warhayn shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo
marka goor mu ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rabo waxyaan cidi joogin maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qaybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray waa hawshiisu iska dhammaystay aad buu meeshii ugu soo maaragtay kifaaxay markii uu soo dhammaystay uu labistay uu isqallajiyey oo xilligii rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meeluu ka baxa ayuu waayey wuxuuna ogaaday in qofka keliyo meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay dee waynu fahmi karnaa meel dhanoo kugu xidhan oo laga rawaxay meelaad ka baxdaa ma jirto mana jabin kartid siduu markaa go-aan nooc muu qaatay siduu markaa ugu soo badbaaday hawsha
marka hore wuxuu wacay xaaskiisii ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaagaa iska iska jiifo marka marka ilan meeshii lagama bixi karo lama jebin karo waa taqaanaayoo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa marka waxyaaba badan oo lagu xira ayaa jira marka ugu dambayntii marka markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawirro ayuu iska qaaday kadibna facebookga baraha bulshada ayuu soo dhigay sawiradii ayaa marka laga falceliyey oo ilaa iyo sideed iyo toban kun oo qof ayaa falcelin ama reaction ka samaysay waan gartay marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo u badbaado u baahan yahay sisee loogu yimi
baraha bulshada qayb weyn ayay ka qaateen sawiradu iska soo qaaday sidoo kalena booliskana wuu la xiriiray laakiin waxyaabaha oo layaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah marka inay hubiyaan inuusan tuug ahayn ayaa wakti qaadatay markay ogaadeen inuusan tuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah markaas kadib ayay ka soo saareen waa hagaag dee waynu ognahay oo markaynu ka hadlayno ganacsiyada noocana ee dee jiimkan oo kale haddaynu eegno ama meherad kaleba ha noqotee dee cid baa ka mas-uula waxaa dadka xaq loogu leeyahay shaqaaluhu inay dadka u sheegaan saacadda la xidhayo oo ay ku idhahdaan intaasoo daqiiqa kadib baan xidhaynaa cidda gudaha ku jirta ay adeegooda u dhammeeyaan markay adeega u dhammeeyaan ay saa ku baxaan qoladii jiimka ama lahaa hantiilayaashii ama maamulkii maxay ka yidhaaheen hawsha
run ahaantii way ka xumaadeen siday wax u dhaceen markii ay hadleenna waxay yidhaahdeen inay aad uga xun yihiin oo raaligelin ayay bixiyeen iyagoo ku hadlaya magaca twenty four hours fitness jimka la yidhaahdo waxay yidhahdeen waan raaligelinaynaa master hill waxay ku dhacday si oo nasiib darro ah yacni ku talagal aan ahayn ayay ku dhacday laakiin khibrad ayaanu ku helaynaa hadda kadibna macaragtay waan ka taxadiri doonaa mana dhici doonto in dadka lagu dhex xiro ay yidhahdeen statement weliba qoraalka ay soo saareen sidaas ayay ku sheegeen waxaan samaynay dhehen go'aamo laakiin hadda kadib waan hubin doonaa ay dheheen wa hagaag cabdiqaadir markaynu arrimahan oo kale eegno ma wax si caadiya u dhacaba oo bulshada qaar ay la kulmaan ba mise waa ninkanuun maxaan ku dhaha shil la kulmay oo ku dhacay
tan waa jiimka mid u eg sidaas oo kale way dhacaan waxan laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka jaban oo meel mool ah oo ka mida moolasha ayaa laga dukaamaysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay lasoo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan kuraasta qaarkood waa electronic waxaa ku jira yani kuraas dadka masaajaysa lacaga ayaa lagu ritaa lacaga ayaa ku ridaysaa intii toban daqiiqo labaatan daqiiqo soddon daqiiqo intaad doonto in uu ku masaajeeyo marka kursigii dadka u masaajeynaya ama u riixriixaya ayuu nin ku fariistay ninka marka uu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeynayo marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqii oo dhan lagu xiray marka maadaama moylkii oo dhan la xiray ninka wuxuu soo ogaaday markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro meeshiina ay xiran tahay cid joogtana aysan jirin kadibna isagana sidaasoo kale ayuu yidhi waa xayiranahay oo meel baan ku xiranahay oo social mediaha ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meesha ku xiran kadibna waa loo tegey isagana markaas kadib aa laga soo saaray isagana markaa boolis baa idimo ka soo saaray sida caadiga
ha booliskaa ka soo saarayba cid kale ma geli karto meel la xiray oo laga dukaamaysto oo haddii dad badan leeyihiin taallo oo waa inuu boolis ku yimaadaa arrinta maaragtay sidaas ayaa looga soo saaray aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasii nala wadaagayay inta aynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu markan wada dhegaysanno heestan u qaadayo fanaanka xasan aadan samatar
waan ka xumahay dhegaystayaal inaan heestaasi idiin dhammaystiri kari waaye haatanna kusoo dhowaada xubintii hal abuurka iyo heesaaga waad caawa ku maqli doontaan qaybtii u dambaysay ee waraysigii aan magaalada hargeysa kula yeeshay abwaan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim kaasoo abwaanku kaga warramayay suugaanta kala duwan uu sameeyey waxaynanu kasii anba qaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa jacaylkiina hadda waxa weeyaan isagana baashi baa gaadhimaya markaad leedahay faji nacab ku tabiya furud baad garanaya heestaasi balka war fajid waa halkudhiginta badan caano dee siyaasiyiintuna uma isticmaalane jacaylka waa loo isticmaala mogta inta badan iyo bahal xaasid la yidhaahdo ayaa laga gabyaayo iminka inta badan heesaa laga sameeyaa markaa nin cabdiraxmaan xaaji la yidhahdo saaxiibna guddoomiyaha xiddigaa geeska iminka ah ayaa nacabka aad ugu xeel dheero hogaamiyaha nacabkaanu markaanu la kaftamayaan idhahnaa moogta hogaamiyaha ruuxiga marka isagoo oon ku leey war adigu dee nacabka adigunba ayuunba igu yiri oo sodigi aadba faji nacabka tabiyaan sameeyey marka ismama xasuusnayna dabadiisa maan galeen moogta daasaa mooday inaan ku jiro marka warino laba qofoo adduunka wada socda iyagu isdoortoon laysu doorin dareen iyo kalgacal mideeyey inta badan isku dirkooda iyo waayahooda walaal wuu iska jiraa arrintaasi oo markaa wixii wadwadkiisu bataba waxbaa ka jira horta xaqiiqda oo haddaad aragto jacayl xaasid ma waayo waa halkudhig caanade waanu jiraa oo in wax hore oo gabadhan ay ku sugnayd gabadhan de ilaahay maanta abuuray qolkuma xidhnayn ilaa maalinkaa maanta adiga horta hadday doonto waa la qabay hadday doonto inanba hergeeyaan oo haasaaweysiy marka ceeb kale loo waayo hebel bay la socon jirtay baa ceeb lagaaga dhigaya haddii la socon jiray masunuga heblaayo kale la socon jiray
soo noolaa wey dee dhibi kuma jibnay iminka maxaad ku sugantay weye muhiimaddu noloshaad maanta ku nooshahay iyo ruuxan aad wada socotaan maku qanacsantahy maku faraxsantay inaad wada noolaataan muhiimaddu waa taa ilaadba jeel kumaad jirine nin soo sheekaysanayaad ahayde isku dirku markaa waxaan uga socdaa isku dirka iyo mixnadu ayuu mirarfaji nacab ku tegiyaan fuduul baad u garan layn marka heesta ujeedadeena waxa weeye qof qof ka jee qof ka jeedaa soo jeedinaya tashan waxaad haddaad faham badnaan layd farxad baad gelin layd marka ma fahmi yara dee danteeda way taqaanaa anigaan aad ii fahamsanay wey micnaheedii fiidka kale cajiibka waxa weeyaan fariimaha jacaylka falabada ka daranba marka waxa weeye waa waa shekooyinkii habeenka ee kalaamuleefka weye iminka qofka jacaylka lefiidku hoydaa soo moogid oo markuu axlaal ayaamka ku jiro toddoba sagaalka habeenimo telefon wuxuu ku jiraa saylande dadkaba telefoonka wada hadlaan isagoo xaalad yaroo gooniyu ku jira maqsinbu soo xidhay sanqadhu iska yar ilaalinayaayo markaasaa salaamu calaykum tambe waxay la tahay isaga xadiistee kusoo degayo kale markaasaa hadalkeedu meel buu qaboojinaya aan dadka kale aanay moogta daweynayn marka waxay ahayd faji nacabku tamiyan fuduul baad u garan layd fariimaha jacaylka ee falimbada ka daranba fiidka aad ku dilayday maa sii jira wanaagsan marka lagu soo diray waad seexatay dee ya waa kiniinka hurdada moogtay habeenkan lagu soo diray waad taabalilaysaa ya marka haddaad fahm badnaan lahayd farxad baad igelin layd sidaan kuugu foognahay intaad iga fikirtaad rajayla ku furi layd fiicnaanta bilan baad faraqaaga qaban layd sidaan kuugu faaneen filkaa kaaga socdaan adna kaaga filan lahay faji nacabku tamiyan fuduul baad u garan layd fariimaha jacaylka ee falimbada ka daran baa fiidka aad ku ledi layd haddaad fikir wacnaan layd ba bejka dambe ku jiray fursad baad siin lahayd ها.
qof allah subxaana niyadan xusuusaha ku furan baa farajkaadu noqon lahayd farajkeeba bixiyaaba waa adiga dee almacno يا.
waa codka waa markaa waa deeqa axmed deeq axmed geed laxanka iskilaaji muusiga cabdiwahab cantarnaaji intuba waa reer toronto aad baan u salaamaya saaxiibaday waa hargeysa ilaa toronto hargeysa ilaa toronto aad aad wagaag dhegeysa abonestaas
haddaad faan badnaan wayd farxad baad gelilayd sidaan kuugu foogne intaad iga fikirtaan alla rajo rajo ila furfuri layd haddaad faan badnaan wayd farxad baad gelilayd sidaan kuugu fogne intaad iga fikirtaan alla rajo rajo ila furi lay ficnaanta bilbaad faraqahaaga qaban layd sidaan kuugu faane filka kaaga socdaan adna adna kaaga filan laa kaa filan laa ficnaanta bilbaad faraqahaaga qaban layd sidaan kuugu faane filka kaaga socdaan adna adna kaaga filan laa filan laa fajinacabku tabiya faduul baadu garanlay farimaha jacaylke jacaylke falinbada ka daranba fiidka aad fiidkaad kula dilay fajinacabku tabiya faduul baadu garanlay farimaha jacaylke jacaylke falinbada ka daranba
wagaag dhegeystayaal haddaynu heestaas intaa kaga nimaadno een, maxamed saalim gebagabadii een, waxaynu soo tabinaynay een, ah, waayaha sugaanaad ka samaysay een, ah, sidoo kale heese jacaylood samaysay iyo weliba dee kuwan maxaan ku raha nacab ku dhex garayay iyo fajidii gebagabada heesaha dhinaca talantaaliga ah markaynu eegno een, kuwan kale kelidaa ka nimaadna ma jiraan kuwa talantaaligood samaysay walaal way jiraan ha Een, way jiraan Een, way jiraan dhowr heesood oo talantaaliya hees kulan la yidhaahdo oo kale oo ay wada qaadayeen cabdikariin cali shaah iyo najmi nashaad Een, ayaa jirta Een, marka dhowr heesood weeye hees raxme xasan iyo yarka maxamed maamo la yidhaha wada qaadayeen baa jira marka kulan oo kale waxay ahayd Hay.
kulan khayr lahayd marka waxay ahayd nafta kaabaay kadeed baajaay kaalin buuxshaay nafta kaabaay kadeed baajaay kaalin buuxshaay Mhm.
qudha keliyo bayna odhanaysaa wadna kaalow kalaam sharafow Hay.
ya marka heestaasi way jirtay Wagaag.
Een, Mhm.
waana hees waxay ahayd ka mid a heesahayga talantaaliga ah Mhm.
Een, heestaasi markaa way jirtay walaal wagaag Een, heestaasaynu kusoo gabagabayn doonaa een, aad iyo aad baad umahadsan tahay een, eh, maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magaca dheer maxamed saalim een, inaad nagala qayb qaadato een, eh, barnaamijka caweyska iyo weliba een, bahda v o a idinkaa mudnaan le v o a waan aad baan u salaamaya idaacadda cabdixakiin shirwac adigana si gaaran kaaga mahad celinaya kulanka
nafta kaabay kadidi baajaay nafta kaabay kadidi baajaay kalin buuxshahaa
قدكنيت والنكاله قدكنيت والنكاله كلام شرخه
nafta kaabay kadidi baajaay nafta kaabay kadidi baajaay kalin buuxshahaa
قدكنيت والنكاله قدكنيت والنكاله كلام شرخه
kurba riberebe karti dhaliyaye kunkaroon kunkaroonee تعشى ما كما كان ويلي كنا نور كنا نور صدور Kuru bareberebe karti dhaliyay kun karoon kun karoone kaasha maka maka kana wile kuna nuur kuna nursado
kan nug leeyay kas irmaanshay koonka nurshay kaasta wacnow keena haydo rajakayso
kan nug leeyay kas irmaanshay koonka nurshay kaasta wacnow keena haydo rajakayso
kahawage karbogsiyo kulana khayrle kulana khayrle kula khayrle kahawage karbogsiyo kulana khayrle kula khayrle kula khayrle kaahawaago karbogsiyo kulan qayrle kulan qayrle kulan qayrle kaahawaago karbogsiyo kulan qayrle kulan qayrle kulan qayrle guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo kan nug leeyay kas irmaanshay kanka nurshay kaasta wacanow keena haydo rajakayso
kan nug leeyay kas irmaanshay kanka nurshay
kaasta wacanow keena haydo rajakayso
mahadsanid cabdixakiim maxamed shirwac ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay caweyska washington